bismillahi raxmaan raxiim maxamed shirkan ujeedadiisu waxay ahayd waxaa isu yimid waxa loo yaqaano xoghaynta caalamiga ah ee bahwadaagta new dealka waxa loo yaqaano dalalka new dealka ku shirkoobay oo ah deeqbixiyayaasha iyo dalalka deeqda qaata oo nidaamka new dealka ka qeyb galay ayaa isugu yimid sanadkiiba mar buu dhacaa waxaa dib u eegis iyo qiimeyn lagu sameeyaa new dealka habsocodkiisa caqabadaha ka horyimid fursadaha ka jira waxyaabaha laga bedeli karo ayaa maarkan lasaga wareystaa dabcan annaga marka loo fiiriyo dalalka hadda new dealka hirgeliyey annagu waxaanaha dalka keliya oo boqolkiiba boqol sidii loogu talagalay u hirgeliyey dalalka nala mid ahoo liberia iyo siraleon iyo east timor iyo iyaguna new dealka qeyb ka qaatay afghanistan cid sida annagu boqolkiiba boqol aan u qaadanay u qaadatay runtii ma jirto marka si gaara ayaa naloo fiiriyaa marka laga hadlayo new dealka waan gartay new dealku xilli go-an miyuu leeyahay marka loo eego waddan kasta
caadi ahaan markii hore oo la naqshadeynayo new dealka oo dalka koonfurta korea lagu saxiixayo sanadka labada kun iyo tobanka qaabka loo sameeyey wuxuu ahaa in muddo saddex sano ah uu dal walba marka hore saxiixo kadibna uu cusbooneysiiyo saddex sano walba markay u dhamaato marka naqshadiisana waxaa kamid ahayd inuu shan khaanadood leeyahay khaanad walbana arrin gooniya looga hadlo masalan khaanada koowaad waxaa looga hadlayaa siyaasada loo dhan yahay midda labaad amniga ayaa looga hadlayaa midda saddexaad cadaalad oo kale looga hadlayaa midda afraad dhaqaalaha midda shanaadna dalku siduu dakli u heli lahaa iyo adeegyada bulshada ayaa looga hadlaya marka annagu saddex sanaan saxiixnay oo ka bilaabanaysa bishii sagaalaad labada kun iyo saddex iyo tobankan brussels ku saxiixnay dowladdu ay ku saxiixday waxay ku eg tahay bisha agosto sanadkan labada kun iyo lix iyo toban saddexdii sano oo bilowga ahayd waan gartay markaa soomaaliya maxaa u qorshaa adoo u eegaya wadamada kale iyaguna new dealka maaratay hirgelinayey iyagu dib ma u cusboonaysiiyeen soomaaliyase maxay ka damacsan tahay marka uu dhammaado heshiiskan hiigsigu dabcan dal walba isagaa u madax banaan inuu hiigsiga cusub ama new dealka ka qeyb galo iyo inaanu ka qeyb gelin iyo inuu saxiixo iyo haddii muddadii bilowga ahayd ay dhammaato uu cusboonaysiiyo in kale annagu dowlad ahaan go-aanan gaarnay go-aankan gaarnan wuxuu yahay in marka uu agosto dhaco haddii aan la idmo aanan cusboonaysiinin balse aan ku bedelno qorshaha horumarinta qaranka oo hadda wasaaraddeena ay ka shaqeynayso kaas oo noqon doona ahamiyadaha hortabyada leh ee ku qoran ay yihiin kuwa laga soo dhiraandhiriyey wadatashi qoto dheer oo lala yeeshay dadka soomaaliyeed gobolada dalka oo dhan lala yeeshay kaas in lagu bedelo laakiin haddana kama maarano in aan bahwadaagta adduunka aan qeyb ka ahaano gaar ahaan deeqbixiyaasha kama maarano maxaa yeelay marka xitaa qorshaheedna qaranka aan miiska soo saarno dhaqaalaha qorshahaas ku baxaya saddexda sano ee soo socota dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed kuma filna waxaan u baahannahay in nalaga taageero si marka aan taa u helno waxaan ogolaanay inaan qeyb kasii ahaano waxa loo yaqaano mabaadi'da bahwadaagta oo ah mabaadi' guud oo hagta hiigsiga ama new dealka mabaadi'da lagu hago mabaadi'daas waxaa kamid ah deeqbixiyayaasha iyo dadka deeqda la siiyaba in ay ay isla xisaabtamaan oo ay ku xisaabtamaan wixii laisisiiye meelahay ku baxeen iyo siday u baxeen iyo wax lamid ah marka mabaadidaas waa ogolnahay aan sii hayno lakiin waxaan bedelnay dukumentigii lagu wada shaqeynayo oo ahaa combact waxa loo yaqaano soomaaliya loo saxiixay annagu qorshaha qarankan ku bedelayna haddii aan la idmo marka rajada aad ka qabtaan in bulshada caalamku idinka dhegeysato inaad joojisaan hiigsigii amaba new dealkii oo qorshaha qaranka aad intaad bilowdaan islamarkaana laydinku maalgeliyo
runtii darajo fiican aan aan ka qabnaa dabcan dal madax banaanaan nahay waan u madax banaan nahay ikhtiyaaraadka aan samaynayno waan u madax banaan nahay laakiin saaxiibadeen deeqbixiyaashu way ogyihiin in dal walba isagay u taallay inuu wadadiisa jeexdo na wadadan qorshaha qaranka iyo samayntiisa annagaa jeexanay waxaanan ku salaynay saluug guud oo dadka soomaaliyeed iyo madaxdoodu heer federaal iyo heer goboleedba ay hiigsiga cusub ama new dealka ka qabeen ayaan ku salaynay annagoo taa ka amba qaadeynaan waxaan marka miiska soo saaraynaa dukumenti aan isleenahay wuxuu ka tarjumayaa yididiilada ummadda soomaaliyeed taageerana inaan ku helno aadaan ugu rajoweyna haddii aan la idmo